aan arkaayey niman dhallinyara ah ee dhahayo war qoryaan qaada aan gadannay xukunaana ku rabnaa dalka soomaaliya waa ka tegey xukun in lagu jiriyo qoray soddon iyo dhowr sano kadib ninkii qoray iyo gado dhahayo xukunaan ku rabaa waxaan u malaynaha inuu nin kadib dhashay xaaladihii dalka ka dhacay iyo sooyaalkii nimaan ogeyn inuu yahan u malaynaa kadib dhashay ama kadib garaadsaday haddaad adigu mar dhow garaadsatay dadka wax badan og wax ka weydii dalka soomaaliya sidee wax looga helaa dalka soomaaliya siyaasad degan iyo farsamaa wax looga helaa cid kasto ee damac siyaasiya ku jiro oo ummaddan hirshabeella waa dastuuri shakhsi kasta ee heer hirshabeellaah xaq waxa uu leeyahay inuu la doorto iyo inuu wax doorto uu xaq u leeyahay waan soo dhowaynaynaa raalliyaana ka nahay laakiin damaca eh qorayaan gatay ninka qora gatay deegaano badanaa cadowgu soo galay degmooyin badanaa cadowgu haystaa hal tuuloo ka mid ah ha ku xoreeyo intaasaan leenahay hadday run tahay in wax la qabto haddii la rabo haddaysan ahayn dalkaanu waa ka soo gudubyey xilligii lagu jirinaayey qoray xukun lagu jirinaayey waxaanse rabaa xilligii horo waa loo lugay jiray magaalada xamar meelo aad u fogfogaa laga soo lugay jiray shan iyo toban cashaa loo sii soconaa xamar shan iyo toban casho kalena jidkaa lagu soo jirayaa nimaa gurigiisa badar ka cunay barqadii uu sii socdaa waa sii orrinaa waa sii shirbaa waa sii gabyaa nin kalea ka hor yimiday oo shan iyo toban case carajiif soo ahaayoo daalan ninkaanuna waa iska orrinaa waa gabyaa badarkiyaa waaga calooshiisa ku jiro war hebelow intaad ka timid uu yidhaasuu yidhi xamaraan ka imiday nin anna waa u socdaa ma dhow yihou yidhi iska soco yidhi waa ka orbege waxaan leeyahay ninka hadda xu qora ku jirihaya xukun ku soco jidkaasu jid ceel ceel biyo la taga maahana waa ka orbega haddii ilay raalli ka noqdo annaga inala caayo dhib uma aragno inala ammaano iyo inala caayo intaba waxaan u soo istaagnaa bulshada horteeda ammaan iyo dhaliil intaba waa sugaynay